xildhibaano ku tirsanaa golaha deegaanka boosaaso oo ku duulay matalaada bulshada iyo deeqdan beesida iyo raashinka deersiyeen qoyska hani farxaan sahal oo ah hooyo danyar oo xanuunsan haddana haysata owlaad hanase oon baahanti la garab surumaa xildhibaanada iyo waliba iyo xog waraysadana qoyska aadan xanuunsan waana la il doron daruufo beesa iyon awoodna in ay geega iskuga biida daryaalka caafimaadka iyoin baahantaa xildhibaanadii bulshada soomaaliyeed anka baaqeen in la caabiya qoyskan dhibaataysana waxaan halkan kusoo booqanay boosaaso gaar ahaan xaafadda laanta hawada gabar miskiin oo xanuunsan oo la dhaho hani farxaan sahal oo runtii ayaan dhoweyd ka aragnay miidiyaha waxa weeye dhibaatada gabadha haysata gabadhaas oo danyara oo muddo afar bilooda xanuunsanayd haysata laba gabdhood iyo laba wiil afar ciyaalah waxaan runtii kagalo ahaan markaannu muuqaalka aragnay garannay inaannu mushaharkayaga ama gulnadaeeda bishaan inaannu uga jarno wix inaaga go'i kara oo aannu halkan galabta u keennay qayb raashin ah iyo qayb lacagah marka annagu runtii golaha deegaanka degmada boosaaso wakiilka ah waxaanu galabta inaan halkan hani farxaan sahal ku wareejinno lacagtaa iyo waxa weye raashinkaa ka soo gaadhay golaha deegaanka degmada boosaaso oo ay noo soo wakiisheen annagoo afartan xildhibaan ah sababta aan muuqaalkan u duubaynana waxay tahay de annagu waxa weye waxaan heli karnaa waa iska yar tahay in shacabka soomaaliyeed shacabka reer puntland shacabka reer boosaaso iyo gobolka bariba ay gabadha miskiinta oo danyartaa oo ciyaalka haysata oo runtii waxa weeye ehelkeedii iyo dadkeedina aysan waxba ku dhaamin in wax la taro oo qof walba oo muslimah oo gabadha miskiinta ah ka naxaya inuu wixii uu ku dhaamo uu ku caawiyo gabadhaan hoy male hadarse aad ujeedaan hoygaan aad u jeedaan oo waxa weye sandaqdaha iyo buushashka ka kooban weeye oo caawa haddii roob yimaado dee waa garan kartaan waxa weeye xaaladda ay ku sugan yihiin iyadoo magaaladu xilli kulaylaah ay tahay waxaa hani ku wareejinay galabta lacag afar boqoloo doolar gaaraysa iyo raashin maamadan aan ka aragnay social mediaha iyadoo lasoo dhigay ay haysatay duruuf badan ilaa haatan ay ku jirto duruuftii ah maamo xanuunsan ilmo xanuunsan haysata jiran aan awoodin waxay dhakhtar ku aado aan awoodin waxay guri ku dhisato aan awoodin waxay kiraysaga bixiso aan awoodin waxay raashin ku gadato aan awoodin waxay ilmaha dhakhtar ku geyso ee gabar xanuunsan ay tahay walaalaheed iyo ehelkeedana aysan waxba ku dhaamin gurigaana aad aragto dee ku nooshahay xaaladeeda aad aragto waxaa islaamka iyo inta muslimiinta a ka codsanaya iyo inta gabadha muuqaalkeeda aragtayba inay gabadhaasu soo caawiyaan soo laba jibaaraan caawinaadday u samaynayaan hani farxaan sahal oo ah aadan xanuunsan oo deeqdaan la deersiyaan kumahanagtay xildhibaanada deeqdaanha deersi iyadoona dalbatay in weli gurmud wiin een baahantaa tabdhaha walaalahaiyo wiilka walaalkay alaabta ii keeneen waa ka gadoomay qaarna allaha siiyo ani waxaa igu daran oo u baahana meelaan dego aan ku haysto oo aan ku nasto buushkaasa deganaa ka soo bax halkanaan gala waxba ma haysto ilaahay dartiis wax ii dara